wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa bilihii lasoo dhaafay deegaanada jubbaland ka waday dadaalo lagu horumarinayo caafimaadka xoolaha kuwaas uu ka mid yahay mashruuca daaweynta iyo tallaalka xoolaha oo muddo saddex bilood a socday iyo mashaariic kale oo horumarineed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur caliih oo ka warbixiyey shaqooyinka ay wasaaraddu qabatay ee ku saabsan xanaanada xoolaha ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ee xoolodhaqatada loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan xoolahooda waxaa kale uu sheegay inay diyaariyeen sharciga caafimaadka xoolaha kaas oo dhowaan la horgeyn doono golayaasha dowlad goboleedka jubbaland sida golaha wasiirada iyo xildhibaanada
intaan joognay waa muddo kooban aan dhihi karna annaga dhankeena runtii waxyaabo badan baan isku daynay inaan qabanno insha allah qaarkoodna waa inoo qabsoomen qaarna weli broceski way ku jiraan in inoo qabsoomaan aan rajaynaynaa muddada xafiiska aan joognay runtii waxaan ku guulaysanay in howlgelino dhammaan waaxyaha ay ka kooban tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqu sidoo kale waxaan sare u qaadnay hagaajinayna xiriirka nagala dhexeeya hay-adaha deeqbixiyaasha oo xoogga saara xanaanada xoolaha sidoo kale intaan joognay waxyaabaaan hergelin waxaa ka mid ah barnaamijyo daweyn iyo tallaal isbarbar socday oo dee dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada jubbaland dhammaantood intii la gaari karo la gaarsiiyey runtii waxaan sameynay kaabayaasha dhaqaalaha xoolaha inaan sare u qaadno suuqii xoolaha kismaayo waad ogtahay waa waxaan dhisnay qeybo ka mid ah welina qeybo kala socdo dhammaan deegaanada kale ee jubbaland sida gobolka gedo oo kalena waxaan dhisnay luuq iyo doolow insha allah qaarkood beled xaawona haddaan rabnaa inaan dhisno dhammaan waxaan rabnaa insha allah degmooyinka iyo deegaanada kale oo dowladdu access u leedahay inaan gaarsiino adeegyada wasaaraddu ay bixiso oo ugu horeyso kaabayaasha xanaanada xoolaha runtii waan ku faraxsanahay muddadii koobnaad aan joognay waxaan hagaajinay barnaamijyo tababar ah dadka sare loogu qaadaya aqoontooda iyo wacyigooda iyo siday u dhaqan lahaayeen xoolaha saad la socoto dadkeena soomaaliyeed waa dad xoolo raacata ah ma ahan dad xoolo dhaqata ah waxaa laga yaabaa qof kun neef ama dhowr boqoloo neef oo lo ama geel ama ari haysta haddana ka gaajaysan oo abaarihii saameeya ama fatahaado ama cuduro ka laaya waxaan rabnaa marka dhaymanka madow ay haystaan dadkeena inay ka faa'iidaystaan in cilmigii sare loo qaado waxaan hadda diyaarinay oo miiska noo saaran insha alla veterinary codka ama sharcigii caafimaadka xoolaha oo aan golayaasha dowladda goordhowaan horgeyn doono insha alla shaqooyin kale oo kala duwanna waa wadnaa badqabka caafimaadka xoolaha ayaa ah mid muhiim ah waxaana sharcigani ay wasaaraddu sheegtay inay diyaariyeen wax ka qabanaya caafimaadka xoolaha